barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa shan iyo tobanka bisha may sanadka laba kun sagaal iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada nairobi ka hirgeliyey xarun lagu tababaro dhallinyarada soomaaliyeed ee maqalka naafada ka ah
tacliimo waxay ka mid tahay boqolaal qof oo rag iyo dumar isugu jira oo soomaali ah oo ay ka mid yihiin dhallinyarada ama dadka dhigaha naafada ka ah oo sannadihii ugu dambeeyey ka faa'iidaysanayay tababarada
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyarada ka ganacsata qaraha ama xabxabka magaalada boorama oo sheegay in bishan barakaysan ramadaan uu sare u kacay ganacsiga qaraha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada wararka caalamka
qof degan gobolka koonfureed ee virginia ee maraykanka ayaa wajahaya dacwado la xiriira gabudfallo ka dhana bini'aadanimada uu ku kacay xilli uu xil sare ka hayay dowladdii maxamed siyaad barre ee soomaaliya dhegeysiga dacwadda yuusuf cabdi cali ayaa ka bilaabatay isbuucan maxkamad federaali oo ku taalla magaalada alexandria ee gobolka virginia kaasoo dacwad uu ku soo oogay farxaan maxamuud tani warfaa oo sheegay in uu cali jirdil uu u geystay islamar ahaantaasina uu ku dhowaaday geeri dacwadda ayaa sheegaysa in cali uu ahaa taliyaha guutada shanaad ee ciidamada soomaaliya taasoo ka howlgalaysay deegaanada gobolka goonigoosodka ee somalilan xilligaasi warfaa ayaa yuusuf cabdi cali ku eedeeyey in isaga iyo koox kale oo dhallinyaro ahi uu soo xiray dii markaasoo su-aalo laga weydiinayay booyad biyo markaasi la weysanaa warfaa waxa uu sheegay in muddo bilaa uu xirnaa markaas oo marar badanna inta la qaawiyo dabadeedna jirdil loo geystay farxaan maxamuud tani warfaa ayaa sheegay in dhowr jeer uu cali xabado ku dhuftay amrayna in la aaso markaas oo loo malaynayay inuu dhintay balse uu ahaa qof nool
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa kulan laba saacadood qaatay la yeeshay madaxweynaha ruushka valadimir putin xogeyaha ayaa sheegay in kulankan oo salaasadii shalay dhacay ay labada dhinac iskula soo qaadeen arrimaha u muhiimsan ee ku saabsan xidhiirka iyo danaha labada dhinac maraykanka iyo ruushka ayaa danaynaya arrimo badan oo dunida ka taagan inkastoo ay inta badan ku kala aragti duwan yihiin arrimahaas ayaa waxaa ka mid a dagaalka suuriya iyada oo ruushku ay taageeraan madaxweyne bashaar al asad halka maraykanku uu taageersan yahay jabhadaha kasoo horjeeda maamulka madaxweyne bashaar al asad
door wanaagsan dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o a aanu gudagalno qodobada aan idinkugu hayno idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhallinyaro aqoon-yahanaa ayaa xaafadda isley magaalada nairobi dalka kenya waxay ka bilaabeen barnaamij ay ku caawinayaan dhallinyarada soomaaliyeed ee dhagaha naafada ka kuwaasoo la barayo xirfado ay ku shaqaystaan wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed oo boqday xarun dhallinyarada lagu barayo farsamada gacanta ayaa warbixintan nairobi ka soo diray waa tahay jamaalow halmaal hadal kuma jire haddaynu warbixintaasi oon usoo noqon doono aynu halkaas ku dhaafno inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan oo maanta ay tahay maalintiisii tobnaad ayaa waxaa kordhay dalabka cuntooyinka iyo khudaarta suuqyada soomaaliya magaalada boorama ee gobolka awdal dhallinyarada ka shaqaysa suuqa qaraha ama xabxabka ayaa sheegay inuu kordhay ganacsigooda kadib markii ay bateen dadka gadanaya qaraha warbixintan waxaa boorama kasoo diray haashim cumar good bisha ramadaan ayaa dhalinyarada beeraleyda ah iyo kuwa ka ganacsada khudaarta waxay bishan suuqyada u iib keenaan xabxabka amase qaraha kaasoo dadweynuhu ay aad u jecel yihiin wakhtiyada bisha rabadaan iyo xilliyada kulaylaha ah dhallinta ka ganacsada xabxabka iyo kuwa iyagu beerta ee keena suuqyada magaalada boorama ayaan wax ka weydiinay sida looga gato iyo qiimaha ay ku iibiyaan
magacay waaday cali roodle anna xababkanaad arkayso waxaan aan soo beeranay waan sida dadkii soo iibsanahay waxaan ka soo iibsanaa deegaanadan dee aan ku joogo inoogu dhow sida baki oo kale arawo oo kale amba uruljeed baalagarkaa magaaladan ka soo iibsanaa ganacsi ahaan baan u soo wadanaa dadka beerta ee qota ayaan ka soo iibsanaa markaan ka soo iibsanaa magaaladan keenaa si dadka rabadaanta ay ugu aftiraan oo calaashaan dadkuna ay uga faa'iidaystaan oo rabadaantooda ugu soomaan afturka markay soo soomaan ugu soomaan annaguna aan ganacsi ka dayno markaa waxaan ka iibnaa dadkan magaalada jooga annagu markaa kelida iyo kuwa noolin markaa annagu soo iibsano qaarkaan laga siiyo qaar kale ka sii iibiya xitaa waxay sii maraysaa xacwa kan wax faa'iido u leeyahay ilaa qofka afraad kii qotay annaga ka iibsanay kii annaga siiyey ku kaloo ka sii iibsada rabadaanta barakaysan ilaahu khayrkaygana sii anigoo ah guddoon muuse maxamed waa beri xabxabka iyo nimcada iyo wax kastaba waa barwaaqo maanta inkastoo dhulka kululaya haddana nimcada waddankeenna taallaay wax lagu doorsanayaa ma jirto nimcadaasi khudraddina waa daf bartiikhii liintii marbaygii cambalafkii nooc kastaba u noo baxaa hodan baan nahay wa kaasi xabxabka waxaan siinaynaa tow qaalisan afartan konton shan iyo toban labaatan toban shan iyo toban siddeed shan kun afar kun intaba waan siinaynaa beerihi bay nooga soo gaen alxamdulilah rabbilcaalamiin weeyaan si fiican baa la nooga iibsanaya cabdiraxmaan axmed maxamed waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada boorama islamarkaana maalgashi ku sameeyey beerashada xabxabka si uu uga faa'iidaystay suuqa fiican ee qaruhu ku leeyahay bisha rabadaan suuqyada magaalooyinka dalka macallin cabdiraxmaan xabxabka uu beertay wuxuu u iibgeeyaa suuqyada waddamada jaarka ah sida dalka jabuuti iyo magaalooyinka kale ee dalka magacaygu waa cabdiraxmaan axmed maxamed xabxabkan aad arkaysaan ee hadda la dejinayey waxaanu ka beernay dooxa harwa oo beero aan maalgelin ku samaynay qayb ka mid weyn qaybtan qaybihii kale ee xabxabka ee inta badan waaweynka ahaa waxaan u dhoofinay waddamada jaarka sida jabuuti oo oo qaadatay markaa intii badnayd wax soo saarka markaasi dhulka in loo jeesto oo wax lagala soo baxay waa arrin muhiim ah adduunkuna hadda wax soo saar ayuu jeesta maadaama populationkii uu badanayo macallin cabdiraxmaan axmed wuxuu talooyin la xidhiidha beerashada beeraha u soo jeedinayaa dhallinyarada barata cilmiga beeraha ee wax ka dhigta jaamacadaha beeraha ee dalka gudihiisa dhalinyarteenu aad bay wax u barataa waxyaalahay bartana waxaa ka mida dee ha ahaato kuliyadaha beeraha ay wax ka bartaan wax soo saarkii waddanku wuxuu noqday mid faraha laga qaaday sababtoo ah dadkii waxay ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo siyaasaddana dee in yaroo kooban ayaa waddanka hawshiisa wadi karta laakiin haddaynu wax soo saarno uma baahnid markaa inaad shaqaa dawladeed iyo waxyaalaha kale aad raadiso oo markaasi bil aad tirsato laakiin haddaad dhulka wax kala soo baxdo biyihiina la helayo mar walbada joogto inaad mar walbaad heli kartaa inaad ku filaato naftaada sidoo kale waxaa jira dhallinyarada aan shaqayn oo iyagoo cabasho ka muujinaya isbeddelka sarrifka lacagaha qalaad oo saamayn ku leh qiimayaasha maceeshada daruuriyaadka ah ee ay u baahan yihiin wakhtiyada bisha rabadaan taasoo qiimaha badeecadaha si qaali lagu iibinayo sida ay dhallintaasi tilmaamayaan aniga magacayga waxaa la idhaha mudakar waxaan ka mid ahay dhallinyarada ka joogta gobolka awdal doolarkii wuu jabay maceeshadiina waa qaali halkii dollar waa siddeed kuna shilin bakhaaradiina waxay garaacayaan hal milyan oo lacaganka shilinka somalilaana marka waxaa weeye dadkii maceeshadii qaalibay ku tahay dollarkiina waa jaban yahay dadkaasaa la doonaya in loo naxariisto bir rabadaan baa lagu jiraa ilaahay isku naxariista buu yidhi samadaa layniga naxariisto arlada iskaga naxariisto ilaahay subxaana watacaala yidhi walaalayaal dadkeenna hoosta loo eego dadka magaransa bakhaarlayda haysta iyo dadka magaransa lacaglayda dadka masaakiintaada loo eego ha loo naxariisto oo dollarkan sixir bararka lagu qaadanayo dadka lacag jaban lagaga qaadanayo dadkana magaransa markay bakhaarka tagaan la odhanayo intaa bixi dee dadka ha laga daayaan la yaalu oo ilaahay ha laga boqo haashim sheekh cumar good v o e boorama
aad buu mahadsan yahay haashim mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal ramadan wanaagsan ayaan idin leenahay qodobo kale ayaa noo soo socday iyo ciyaarihii dabcan balse qhasiido aynu ku yara nasanno markan
hayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta safkii nebigiiyo aqoonkiisu banaayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari waa bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta waa bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari sakaratulmawdkiyo su'aashina kiriyo cansiraadka moodne sooma ramadaanta sakaratalmawdkiyo su'aashina kiriyo cansiraadka moodne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari bishaan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshe sooma ramadaanta waa bishaan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshe sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari
qasaidkaasi nabi ammaanka ay nagu liqeynaysay hiba nuura halkaasi aynu ku dhaafno halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhalinyaro aqoon-yahana ayaa xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya ka bilaabay barnaamij ay ku caawinayaan dhalinyarada soomaaliyeed ee dhagaha naafada ka ah kuwaasi oo la barayo xirfado ay ku shaqaystaan wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed oo booqday xarun dhalinyarada lagu barayo farsamada gacanta ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray dhalinyarada soomaaliyeed ee qaba baahiyaha dhanka maqalka ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi inta badan ma helaan fursadaha ay helaan dhalinyarada kale hase yeeshee maalmihii lasoo dhaafay waxaa xaafadda islii ka socday dadaallo kala duwan oo ay wadaan dhalinyaro aqoon-yahano ah kuwaasoo la doonayo in xirfado ay ku shaqaystaan loogu sameeyo dhalinyarada qaba baahiyaha dhanka maqalka dhallinyarada xarunta dhaqanka u jaamaca ee xaafadda isliya ayaa bilaabay barnaamij ay dhallinyaradan ku caawinayaan oo lagu barayo sidii dhallinyarada maqalka naafada ka ah ay u heli lahaayeen xirfado gacanta ah oo ay ku shaqaystaan iyadoo la barayo sida loo sameeyo roogaga guryaha la dhigto halka gabdhahana la barayo sida loo sameeyo alaabta dhaqanka oo ay ka mid yihiin dembiilaha iyo sida cilaanka loo saaro dhallinyaradan maqalka naafada ka ah ee xirfadahan la barayo waxaa ka mid ah xaliima faarax xasan oo hadda ku guulaysatay inay ku shaqaysato xirfadii ay ka baratay xaruntan maxamed xasan maxamed oo ah madaxa xarunta dhaqanka oo jaamaca ayaa iiga waramaya sidii ay xaliimo ku baratay xirfadan xaliimo waxay ka mid tahay boqolaal qof oo rag iyo dumarba isugu jira oo soomaali ah oo ay ka mid yihiin dhallinyarada ama dadka dhigaha naafada ka ah oo sannadihii ugu dambeeyey ka faa'iidaysanayay tababarada ku aadan samaynta agab dhaqameed marka xalimo qaabkii marka ku timi waxay ahayd horta waxaaba na soo wacay adeerkii keenay sanadkii hadda laba kun iyo sideed iyo tobankii isagoo aada xarunta ugu mahad celinayo leh ilaahay khayr ha idinka siiyo abaal badan baan ihaya xalimo wuxuu yidhi waxaan dareennay marka hore qof gabadh guriga iska joogtay ahayd aan waxba qaban oo xitaa aan ay adag tahay in bulshada ay la sheekaysato waayo gabadh dhegaha naafaka sida dadka kale dhegaha naafada ka ah ay dadka soomaaliyeed dhexdooda ugu dhiban yihiinba iyana iyana sidaasoo kale unbay ahayd oo waxaa ku yaraa xiriirka waxaa ku yaraa la sheekaysiga laakiin waxay yidhahdeen ilaa intii hadda ay tababarka heshay iyadiibaa nolosheedii raadsanaysa iyadaa wax la soo baxaysa iyadiibaa wax ku mashquulsan yacni waxaa isbedelay bay yidhaahdeen hankeedii life nololeed oo dhan hankii ay nolosha ka lahayd oo dhan awal hore qof niyad jabsan bay ahayd bay yidhahdeen laakiin hadda qof yani mustaqbal ifayale bay tahay oo raadinaysa inay wax iyadu ay leedahay dhisato tacliim bay hadda raadinaysaa melyani waxaasna waxaa un sabab ahaa bay yidhahdeen tababarkii xafsa aadan waxay ka mid tahay dadka sida mutadawacnimada ah ku caawinaya dhallinyaradan qaba baahiyaha dhanka maqalka waxayna sharaxaysaa xirfadaha kala duwan ee sida gaarka ah loo barayo dhallinyaradan magacaygu waa xafse aadan meeshan waxaan u qabanaa tababaro kala duwan sida xinaha sida loo marsado gabdhaha waxaa la baraa sida xinaha loo marsado sida loo sameeyo dambiilaha waxaa la baraa sida loo sameeyo miisaska alaabta la saarto waxaa la baraa sida loo sameeyo sallada dhulka la dhigto sida loo sameeyo carbetka alaaba badan oo kala duwan sida julariga katiinada iyo gacmaha waxaa la gashtay waxyaalahaas dhan sida loo sameeyaa la baraa marka waxaa ii muuqanaya dhallinyaro badan oo qaba baahiyaha dhanka maqalka oo soomaaliyeed kuwaas maxaa si gaara u bartaan oo loo qabtaa kuwaas waxaan si gaara usii barnaa wixii alaabtii haddaan sheegay kala duwanaa waxaana sii barnaa say ula tacaali lahaayeen bulshada kale oo ah seebaad ula xiriiri kartaa bulshada kale seebaad alaabtaada u iibsan kartaa oo business oga abuuri kartaa waxaa baratay marka halkan waxaa lagu baraa farsamada gacanta dhallinyaradan kadibna way ku shaqaystaan
intooda badan way ku shaqaystaan kuwa badanna waxaa noo imaadeen markii hore aan garanayn waxay waxba aan samaynan guriga iska joogay laakiin markay meeshan imaadeen ay barteen farsamadan hadda kuwa badan way shaqaystaan oo guryahooday ka shaqeeyaan qaarna intay guriga kasoo baxaan bay xina dadka bannaanka ugu soo mariyaan lacagtooda maalintaasna dhacsadaan intay guri iska fadhiin lahaayeen dhallinyarada soomaaliyeed ee qaba baahida dhanka maqalka ayaa ku hadla luuqadda gaarka u ah dadka maqalka naafada ka ah waana luuqad caalami ah oo la barto judith kefuufa waa gabar dhallinyaradan soomaaliyeed ka caawisa dhanka luuqadaha waxaana wax ka weydiiyey bal inay ilyaas maxamed oo ka mida dhallinyaradan weydiiso waxa uu halkan ka barto elias mohamed
kani waa elyaas maxamed waxay baranayaan xirfadda gacanta oo la siiyey waxay samaynayaan roog waxyaabaha qurxinta waxayna rabaan inay iyaga ka faa'iidaystaan waxaa sidoo kale jira urur kale oo la shaqeeya xarunta oo jaamac oo lagu magacaabo ururka dadka maqalka naafada ka ah ee islii marka hadda way faa'iideen waxayna ku faraxsan yihiin naftooda waxayna halkan joogaan dhowr sano laakiin waxay yimaadaan marka barnaamijku uu bilowdo iyo marka uu dhammaado si ay ugu celceliyaan waxyaabihii ay barteen mana jiraan wax caqabado ah oo ay wajahayaan way wanaagsan yihiin khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halkaas dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haddana aan ka codsado jamaal axmed cusmaan oo barbarkayga fadhiya bal inuu inoo soo kobo wararkii isboortiska ama ciyaaraha caalamka
aad baad mahadsantahay xuseen kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horumarno ciyaaryahan antoa grisman oo weerarka ugu ciyaara naadiga kubadda cagta atletico madrid ee dalkaasi spain ayaa shaaca ka qaaday in uu naadigaasi atletico madrid uu ka tagayo xil ciyaareedkan markuu dhammaado grisman oo waddanka faransiiska kula guulaystay koobka adduunka ayaa waxaa doonayay kooxo dhowra waxaana si weyn loola xidhiirinaya hadda kooxda kubadda cagta ee barcelona ee dalkaasi spain oo dhowaantan guuldaro xanuun badan kala kulantay kooxda liverpool koobka champions leaguea markaasoo naadiga barcelona ay isku dayeyso in qaar ka mid a ciyaartooydooda ay dibqaabeen ku samayso naadiga barcelona ayaa suuragala inay iibiso dhowr ciyaartooy ay ka midka yihiin ciyaaryahanka rekatij ciyaaryahan cotinho iyo ciyaaryahan samuel omtiti waxaana grisman uu ka mid yahay ciyaaryahanada la filayo in xil ciyaareedka soo socda naadiga barcelona ay ku soo biraan naadiga kalyari waxa ay ka badbaaday in la ganaaxo kadib markii sida la sheegay ay falal cunsuriyeyn ah ay taageerayaasha naadigaasi kula kaceen ciyaaryahanka naadigaasi kubadda cagta ee yuventus sudheela ee ken muuse ken ayaa naadiga kubadda cagta ee kalyari taageerayaashooda ganaax kala kulmay aan idhaahdee falal cunsuriyana kala kulmay ciyaarta intay socotay markaasoo naadiga kubadda cagta ee yuventus ciyaaryahanka ay guuldaro laba gooli waxba ay dul dhigtay naadiga kalyari abril labadeedii sidoo kale naadiga kubadda cagta ee bayan munih ayaa la sheegayaa inay suuragal tahay inay la soo wareegto ciyaaryahanka naadiga manchester city u ciyaara ee ciyaaryahan lorisani waxaa naadigaasi kubadda cagta ee bayan munih ee dalka jarmalka suuragala inay iska fasaxdo oo ciyaarahana ka fariisan doona ciyaaryahankii hore ee xulka dalka holland arjen roben tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta west ham ayaa lala xiriirinaya in uu qabto jagada naadiga kubadda cagta ee tababarnimo celtic tababarahaasi bilij waxaa la rajaynayaa in naadigaasi wax badan ka bedelo ciyaaryahanka rugacdaaga ee naadiga kubadda cagta ee roma di rosi ayaa isaguna la filayay in xilli ciyaareedkan markuu dhammaado naadiga roma uu ka tago dhegaystayaal dhinta ciyaaraha halkaas ayna joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayay xubintii ciyaar halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qhasaa'idkaan ugu tala galnay bisha barakaysan ee ramadaan
so'aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subano nabiga ku saley adduunyada samaaha badi samaaha badi so'aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subano nabiga ku saley
saydikii ambiyaashu alfa salaamulah calayh sayidi yaa rasuulallah sayidi سلام الله عليه
Vida safar baa ku nahay.
satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo dunida safar baa ku nahay satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo sikay jana noogayeel jana noogaye sabkii aad xaraysay iyo asxaabadii suu banayd alloo sugta noogay Sabkii jana noogayeel jana noogayeel sabkii aad xaraysay iyo asxaabadii suu banayd alloo sugta noogayeel saydi yaa rasuulallah saydi
Sayyidiki ambiya shu alfa alfa salamullah ali سيدي يا رسول الله سيدي
Sayyidiki ambiya shu ألف ألف سلام الله عليك
sunada nabiga gara sugo iimaanka sugo sinaba diintaada dhoor sunada nabiga gara sugo iimaanka sugo sinaba diintaada dhoor samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbiga ku bari sareeda abyaartide subanu nabiga ku sali samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbiga ku bari sareeda abyaartide subanu nabiga ku sali
سيدي يا رسول الله subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo adduunyada samaaha badi samaaha badi so-aasha khayaama iyo siraa deer baa la sugay subanu nabiga ku sali adduunyada samaaha badi samaaha badi so-aasha khayaama iyo siraa deer baa la sugay subanu nabiga ku sali
سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألف ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألف waa tahay qasiidadaasina bammaanka halkaynu kaga gudubna waxayna gebagabo u ahayd idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo jimaaal axmed cusmaan iyo xuseen baraadan ayaa idinla soo codsaynaya dhegaystayaal tan ee afarta galabnimo dhammaanta isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
إذا سفر باقنا satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo
dunida safar baa ku nahay satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo
sabkii jana noogayeel jana noogayeel sabkii aad xaraysay iyo asxaabadii suu banayd alloo sugta noogay sabkii jana noogayeel jana noogayeel